fadhigii maanta ee maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta xisbiyadda siyaasadda ururada bulshada daneeyayaasha kale ee doorashooyinka somalilan iyo saxaafaddu ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare brofesor aadam xaaji cali uu kaga dhawaaqay in iyagoo ka jawaabayo warqad codsiga oo ka timid madaxweynaha somalilan oo ku saabsanayd in tafsiir sharci loo sameeyo sharci aanshaha muddeynta doorashada ee golaha guurtida iyo go-aan kale oo ay xisbiyadu ku muddeeyeen wakhtiga doorasho dalka ka qabsoomi karto ay maxkamad sare ahaan kulamo iyo la tashiyo la yeesheen dhinacyada arrimahan khuseeyaan islamarkaana ay soo saareen qaraar fasiraadeed oo arrintaasi la xidhiidha guddoomiyuhu wuxuu halkaasi ka sheegay in maxkamad ahaan ay laaleen muddadii ay ku heshiyeen xisbiyada siyaasaddu islamarkaana ay sharci tahay muddada ay guurtida u qabatay muddo kordhinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka kow waxay go'aamisay maxkamaddu ku dhaqanka xilliga qabsoomidda doorashada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada inuu noqdo sida ku cad faqradda ba qaybta shanaad ee go-aanka guurtida kuna beegan bil ka hor dhammaadka muddada xilka loo kudhiyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo ku dhammaanaya toddoba labaatanka bisha afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka si waafaqsan qodobka saddexteetanaad faqradda labaad iyo qodobka labiyo afartanaad faqradda labaad iyo saddexaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxa ay maxkamaddu laashay heshiiskii saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo ucud ee ku taariikhaysan toddoba labaatankii bishii shanaad labada kun iyo shan iyo tobanka mana laha wax dhaqangal sharci ah maadaama golaha guurtidu aanay aqbalin soo jeedintii xisbiyada si wax ka bedel iyo kaabid loogu sameeyo go-aanka muddo kordhinta golaha guurtida ee ku taariikhaysan koob iyo tobankii bishii shanaad labada kun iyo shan iyo tobanka geesti kale waxa uu guddoomiyaha maxkamadda sare brofesor aadam xaaji cali uu sheegay in maxkamadda sare ay go-aamisay wakhtiga ay tahay in doorashadu dalka qabsoonto waxay go-aamisay maxkamaddu in maalinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiiladu noqoto siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna beegan bil ka hor dhammaadka muddada xilka loo kordhiyey oo ah toddoba labaatanka bisha afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka waana in si rasmi ah si rasmi ah u soo cayinto guddiga doorashooyinka qaranku islamarkaana waa in madaxweynuhu ku soo saaro digreeto sida uu dhigayo qodobka sideedaad xeerna number twenty labada kun iyo kowda qaraarkan maxkamadda sare ayaa lagu sheegay inay cuskodeen toddoba qodob ay ka mid ahaayeen in madaxweynuhu ka dalbaday in tafsiir lagu sameeyo labada xilli doorasho ay kala tilmaameen golaha guurtida iyo xisbiyada siyaasaddu inaanu jirin heshiis midaysan oo xisbiyada siyaasaddu u gudbiyeen golaha guurtida ka hor intii aanay samayn muddo kordhinta islamarkaana ay xisbiyada qaranka heshiiskooda qodobkiisa koowaad ku ixtiraameen heshiiskii golaha guurtida in awoodda muddo kordhinta golayaasha kala duwan ee qaranka marka ay dhammaato muddo xileedka ay doorashadu ku yimaadaan uu leeyahay golaha guurtidu sida waafaqsan qodobka saddex iyo siddeetanaad faqradiisa shanaad iyo qodobka labiyo afartanaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka dhinaca kale guddoomiyaasha xisbiyada siyaasadda ee kulmiya muuse biixi cabdi wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo ucid injineer faysal cali waraabe waana wax ka weydiinay aragtidooda go-aankan ayaa sheegay in dhammaantood ay hoggaansamayaan xisbiye ahaan qaraarka maxkamadda golaha guurtida ayaa muddo kordhinta ay sameeyeen ay maxkamadda sarena ku raacday waxa uu dhigayaa in muddo kordhin loo sameeyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ilaa toddobiyo labaatanka bisha afraad ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka taasoo sharci ahaan ay noqonayso maxkamadduna amartay in biil ka hor wakhtigaasi doorashooyinka dalka qabsoomaan halka ay xisbiyada mucaaridka iyo xisbiga talada hayaana ay hore ugu heshiiyeen in muddo kordhintu ku ekaato shan iyo tobanka bisha disembar ee sanadka labada kun iyo lix iyo toban kaas oo ay hadda maxkamaddu laashay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa